madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda qiimaha badan ee ciidul adxa isagoo alle uga baryay in ciidan ciideeda nabad iyo barwaaqo iyo midnimo dadka soomaaliyeed ay ku gaaraan waxa uu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadda ciidda si loo xoojiyo wadajirka iyo iscafinta iyo sidoo kale isku naxariisashada madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay in shacabka soomaaliyeed ay isgarab istaagaan gaar ahaan dadka danta yar agoonta dadka naafada ah iyo dhammaan kuwa u baahan garab istaagga si ay u helaan daryeel buuxa qaybna uga noqdaan maalmaha farxadda ciidul adxa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kasiira wasubxaana allahi bukratan wa asiila taqabal allahu mina wa minkum saalix ilacmaal walaalayaal waxaan idinku hambalyeynayaa munaasabadda ciidda caraf ilaahay ha inooga dhigo mid barakaysan oo aan ku wada ciidno si farxad leh reynreyn leh waxaan allah ka baryayaa inuu naga aqbalo acmaasha iyo cibaadaadka suban waxaan alleh uga baryayaa kuweennii xajka aaday inuu u fududeeyo safarka ka aqbalo acmaasha wanaagsan nabadgelyana ugu soo noqdaan degaanadoodii iyagoo ku guulaystay dembi dhaafka allaha weyn maanta oo kale nabigeena soo banaay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa istaagay banka weyn ee carafa kana jeediyey khudbadii caamka ahayd ee dardaaranka uu ummadaha islaamka kula dardaarmayey khudbadaas oo loo yaqiinay khudbatulwidaac walaalayaal maanta oo kale waxaan mudannahay inaan isxasuusino dardaarankii nabi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu mar kasta na fari jiray dardaarankaas oo ahaa in qofka muslimka ah dhiiggiisa maalkiisa sharafkiisa iyo karaamadiisa ay yihiin xaaraan lama taabtaan ah maanta dadka soomaaliyeed oo walaalayaal in kasta oo ay jiraan caqabado iyo waqtiyo adag maanta waxaan ka dheragsannahay in waddadii dowladnimada aan ku sii soconno
maanta ayaa maalinta koowaad ee ciidul adxa dhammaan laga tukanayaa dalalka muslimiinta iyadoona soomaaliya ay qeyb ka tahay meelaha ugu badan ee maanta lagu oogayo salaada ciidul adxa